dhegeystayaal markan kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington cabdixakiim maxamuud shirwax ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku haya eed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jacaylkii hadda waa jacaylkii jacaylkii lacagta sii dhex maray yuurada iyo farankiyo sida doolarka oo kale jeebka loogu qaatay kalgacayl daraaddii loo raadsanayo aan la jabashadaadii la eegaadayaayo yeenkii jabaanka iyo riyaaligala horimiday dirhamkii qulubta iyo daystain lamoodiiyo shilin iyo sumin iyo dooladaan jeclaaday baaqayga deeqaa caantooyinka weyn oo birta wuu ka daranyahay
sida oo kale waxa aad barnaamijka ku maqli doontaan oon caawa ku wada caweyn doonaa waxaan ahay nin kulul oo khibrad kaamila haysta kambaniyaan la shaqeeyey kuuriya waan ka qureecday kenyana waan ka qadeeyey war kow iyo toban sanaan kabalyeeri ahaayoon kaxaynayo diyaarad waa wiil dhallinyara oo allufa jacburka islamarkaana inala wadaagi doono qaybo ka mida jacburradiisaasi sidoo kale waxaad barnaamijka cawayska washington ku maqli doontaan qaybtii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo caawana ay barnaamijka inagula caweyn doonto fanaanadda canab marwow
waxay leedahay dabanada ragga kacay saamigan adiga u sitee waa gabadh ammaanaysa uun ma garanaysaaye dee dumarkii raggii ilaahay iskugu talagal isku barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal marka laga hadlayo jacaylka waxa aynu wax badan soo maqalnay suugaan kala duwan oo qofku qofka kale ee uu calmaday amaba uu jeclaaday uu ku ammaanayo isagoo soo qaadanaya amaba ammaantaasi ku qotominaya quruxda qofka kartida iyo hufnaanta uu alla u dheliyey bilicda deegaanka iyo weliba astaamo kale oo qofkaasi gaar uu leeyahay hase yeeshee muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo kordhaya jacburro kala duwan oo lagu muujinayo jacaylka iyada oo lagu masaynayo agabka kala duwan ee aanu adeegsanno waxaana dadka jacburradaasi sameeya ka mid ah axmed cismaan batuun oo isagu ah abwaan islamarkaana ah suxufi ka howlgala magaalada hargeysa bal ugu horreynba aan barnaamijka cawayska washington ku soo dhoweeyo axmed cismaan batuun cabdixakiim shirwac marna saaxiibkay marna walaalkay aada iyo aad baan u dhowahay waad mahadsan tahay keligaa kuma salaamaye waxaan wada salaamayaa guud ahaan shaqaalaha idaacadda v o a si gaara waxaan salaamayaa soosaarayaasha barnaamijyada madadaalada weliba u badan ee ka madaxa banaan siyaasadda iyo gooshaanka noloshii soomaalida u badatay waxaan idinku boorinayaa in nolosha dad siyaasadu maahae dadka lagu jiheeyo waxyaalaha kale ee nolosha ka mid ah ee weliba kaalmaha muhiimkaa kaga jira waan gartay aad baad umahadsan tahay dabcan de axmed waxaad samaysaa jacbiro kala duwan oo dhinacyada badan oo nolosha aadamaha ka hadlaya hadday ammaan dumar hadday noqoto adiga kusoo qaadanaya waxyaabo kala duwan balgu horeyn haddaynu ka horeyno waxaa jirta jacbur aada caan u ah oo dee dabcan anigu warkaan dhegeysta aada iga qosliya oo la yidhaahda euro yuuradaasi ma yuuradii lacagta ahayd ba ma yuuro kala maxay ahayd horta bal ugu horreyn ba haddayna magaca sharaxno intaynaan jacburka u gelin cabdixakiin waad mahadsan tahay waa saa u sheegtay magacu waa euro euradu waa lacagtan laga isticmaalo wadamada yurub isbahay isticmaalaan sa aad u sheegtayna tixdan kooban ee jacburka ahi waxay kulminaysaa lacago badan oo addunyada guudkeeda laga isticmaalo kolle jacburadana sameeyo waxay uun qeyb ka yihiin anigoo halkan weliba uga duceynayo inta garanaya ninkii jacburka soomaalida bilaabay ilahay naxariis janaha ka waraabiye cabdillaahi macalin doolaan wuxuu kamid yihiin uun madadaalooyinka bulshada had iyo jeer loogu gudbiyo waaqaca lagu jiro oo marba halka ay wax ka fahmi karayaan ama dariiqa laisleeyahay waxba lagu fahamsiin karaya uun loogu maro bulshada hadii aan in yar dul maro oo si kooban u sheego waxyaalaha ay u kelisay waxaad og tahay in dhaqankii iyo afkii iyo hididii intiiba inay leexeeyeen ama laga tegay oo iminka ay sii jawaabsiiyiin kadibna maansooyinka yareera jacburkaa waxaan dadka ku xasuusinayaa in xataa suugaantii ay isu bedeshay technology iyo lacago iyo waxyaalo kale ujeedadaan ka leeyahay misayska ama fariinta noocaas horta xambaarsan yihiin waan haddaan gartay kuu garo Marka- markaa euro Euro.
markaa euro intaanaan gelin euro maxaad u qaadatay eed dollar u qaadan weyday eed u qaadan weyday maxaan ku dhaha dirham eed u qaadan weyday pound ee wixii kaloo dhan aad u qaadan weyday
horta qofka hal abuurkii markuu maasa samaynayo magaca wuxuu ka dhex xulaawan sixda lafteeda doolarkaa sheegaysaa wuu ku jiraa hase ahaatee hadalqaadka dadku magacyada ku badan buu doolarku ka mid yahay Waan sidaa gartay.
darteed ee, sii balaada weji cusub lafteedii meeshuu uga muuqdo maadaama wuxuu iska jacbiruum iyo madadaalo yahay ayaan ku qaatay cabdixakinow waan gartay haddaynu tusaale ahaan eegno maxay ku bilaabmaysaa ee odhanaysaa euro jacbirka euro
waxay odhanaysaa inagoo xagga waktigana weliba tixgelinayna yuurada iyo farankiyo sida doolarka oo kale jeebka loogu qaatay kalgacayl daraadii loo raadsanayaan ama jamashadaadii la eegaadayaayo yeenkii jabaanka iyo riyaaliga laimide dirhamkii qulubta iyo daytin lamood iyo shilin iyo sumin iyo dooladaan jeclaaday baaqayga deeqaa caynta caantooyinka weyn oo birta wuu ka dareeyay qurux badan yahay mafaraawil baa tahay annaka ama liiteejin iyo istiraliin cusaybkaan ku dhaafoo shanta boqolkiiedaan caasha ka sarsanaya injir laguma saarina waad nuuraysaayo markaa dhaqaaqdana sida tahay qadaabiico qadhafta iyo tallaabada dhirtaa midicsanayso noocaagan oo kale dambiyada ma yaale qaan sheegta caashaqa dalabkaan ka soo qoray akriyo jawaabtana ragga lagama naxiye waa inaad ajiibtaa intaad ila hadlaysana kaa fogaanba maayo waxaan tegi duleedkao qarabraysideedaan hoosta kaala socono waan kugu kalsoone bunkii aan dalbaday waan kaa dugsigaya euro saasay ku dhan tahay sanadii labadii kun iyo labayo tobankiina way ahayd cabdixakinow waan kaa dhul sugayaa marka laakiin axmed waxaa cajiiba waxaynu hore u naqaanay in dumarka lagu ammaano een, eh, tusaale ahaan dhir in lagu ammaano in ubax lagu ammaano in karti iyo waxqabad iyo muuqaal qurxoon lagu ammaano laakiin in lacag gabadhii lagu ammaano la yidhaahdo lacag baad u egto injir laguguma xidhin bangi baa lagaa soo saaray waad cusub tahay sanaa tahay iyada taasi een, maxaad u qaadatay maalin wax cusub ahayn cabdixakiinow dee berigii hore haddii lagu ammaani jiray dadkii horea noolaayo inanta imika halkan washington aad igala hadlaysa ku dhalatay ee soomaaliyeedda ahi ma garanayso ubax iyo xartii iyo doogii iyo caleentii iyo midna ma garanayso deetana waa in ama kilik loo soo qaado ama waxay garanayso dee lagala hadlo oo loo dhex maro marka wax la fahamsiinayo dee waan gartay marka macnaha waxaad leedahay luqad ay fahmaysa waa in lagula hadlo ya waayo axmed haddaynu ka nimaadno een, jacburkaasi yuuro bal hadda taa halkaa kaga nimaadno waxaa tidhi baystiin lamoodiyey een, eh, mid kaloo iyadana magaceeda dee aad odhanayso waabay dee dhinac kale sii xigtaa oo basbaaska oo dee kii kululaaya markaan anu maqlayba waxaan xasuustay baalkii cagaarka ahaa ama kii kululaaya casaa Een, ma jacburkaa kale isagana la yidhaahdo basbaas horta jacaylku dee markuu dhinac ka raran yahay waa iska basbaasoo qofka u gudaayo magacu kolaasu ku taxalluqaya waan gartay deetana waa nin caalayo wuxuu leeyahay jacaylka iyo doonistaada maxaan hadda meel istaagay kookiya faantaba dhamaystay maxaan heemaan u dhuuqay dun iyo suugaba canjuugay maxaan buuriga afuufay intaan maraq shiila laacay digaag iyo kurus xareeyey karaaciilka iyo gadho markaanu adkaysan waayey cusugeeye haleelay heebe maxaan awga ama diibad basbaas iyo ciiro qoostay maxaan timir soo amaahday kalluun iyo caana dooday inaan naaxoon casaado ishaadina aanay diidin cawlaanka iyo raamahayga anoon u dagaal yaraysan maxaan cas kaystay intaan digta shaarka duujay oo aan shaal soo hagoogtay oo kiyaalo madowna qaatay maxaan saqda dhexe daray maxaan dacarooday ooyey haddana aan laabilaacay maxaan khashayo sanoona dartaa u walaaqay maalmo haye naftaad iga saaraysaaye intaanan colaada qa- intaanan colaada qaadan jacaylkan jeclayso kowdhe dadkana ha xumayn walaalo ammaanta qofkii ku siiya abaal celiyo ha tuurin inaad bashar tahay aqoonso ururi ehelkiiyo asxaabta cirkana ha siina kaajo halkaa markaa dardaaranba kusoo gabagabeynaya markuu u dhii jacaylkiisa dhiibtay waan gartay markaa uu dardaarmay marka waxaa ku jira een, maxaana digaag iyo kurs xareeyey haddana waxaad leedahay kalluun iyo caana isla doontay marka kalluunka iyo caanaha maana hantii eh, laga dardaarmi jiray loola jiray waa lagu xanuunsadaa marka qofkii waxa weeye qof aan isaweyna wax kasta xaraynaya
cabdixakiin oo halkaa dhankaas maamalaha qabsatay waxaa kaloo ku jirtay een, oo ki- nin oo kiyaalo madow xiran saq dhexe oo Haye.
haddana lugeynaya markaa waa waa qof aan isogeynun baa ku jirta meesha ha waa jacburka
waa qof aan is ogeyn oo socdan weeyaan markaasoo wax kasta qabanayo madeebad basbaas liqayo ahay ahay marka wuxuu tusayaa axmed miyaa een, waxay waxay muujinaysaa jacburkan ama uu muujinayaa een, eh, jacaylka uu wiilkaasi ama gabadha u qabo Iyo dhibta dee haysta.
iyo dhibta uu la marayo iyada si uga fikiraya ee uu niyadda ugu hayo aada iyo aad aad iyo aad dhegeystayaal axmed cismaan batuune aad buu mahadsan yahay dabcan qaybo kale oo ka mid a waraysigana waxa aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska washington ee soo socda inta aynaan ka bixin dhegaystayaal qaybta jacburada bal markana aan soo dhoweeyo ibraahim cumar seef dheer oo ah nin dhallinyaro oo isaguna sameeya jacburada islamarkaana ku sugan magaalada muqdisho hase yeeshee marka hore ibraahim waxa uu rabaa inay isbartaan isaga iyo dhegaystayaashu dhegeystayaasha waxaan rabaa inaan isbaro marka koowaad dhaxtiinay waan garta marka si kastan ayaa isku daraya dhegeystayaasha marka waad iska dhaadhicinaysaa ninkii qofku ibraahim yahay baad doonaysaa inaad u sheegto aada iyo aad aada iyo aad marka waxaan leeyahay dhegeystayaasha waxaan ahay nin kulul kulul oo la yaqaano hablaha jooga kuweyd iyo geela kuuba ku nool kulligeen yaqaanaan waan garta waxaan ahay nin kulul oo khibrad kaamila haysta kambaniyaan la shaqeeyey kuuriya waan ka qureecday kenyana waan ka qaday labadaasaa iskaga kala gooshtay waan garta
kenyana waan ka qadeeyey war koo iyo toban sanaan kabelyeeri ahaayo aan kaxaynayo diyaarad kabelyeeri diyaarad kaxeeye waan garta
diyaaradka waxaan ahay nin kulul oo cushqiga koobka ku qaaday kalkataa gabar joogtiya jirayaal konton dhaafiya kariina ay jeclaatay hadda waa jacaylkii rasmiga ahaa
jacaylkii caadiga ahaa kariinana kusoo jeclaata waa gabadhii hindiyadda ayada filimka matelaysay aflaanta aada waa gabadii ahaa aflaanta ragga rag- ragga filmaanta dawada aanu garanaya aada weyn haye kariinaa ku jeclaata ha kubaddana waan garanayo kim jong un ma taqaanin ninka kuuriya haysta kubad baan la ciyaaray neebela ka dhacdaa kubad bata baan la ciyaaro ha kubad baan la ciyaaro kulankii u dambeeyey ayuun baan ka kor qaatay
haye
kadib waa is- kadib waaba iswaaloo kiimkii waa ka xanaaqay gebigaba haye kolkii aan yar dareenay interferier ku kuufan hal markaa kor u tuuray gebigiisaba keligiisaba haye
tiim tiimku waa nin xariisahe tiimku waa moota rag waxaa jira moota marka laga adkaado waxaa laga jira yaqaan moota aada iyo aad tiimku waa nin xariisahe gabar daamanka kuusan oo indhaha aad jilin muudo oo oo da-dii ka yareerayaan ku siinahaya ayuunbuu ku kalaamay annagu waanba ka jiido koonfur baan uga dhoof oo ninkii wuxuu doonay markaad ka badisay inaad xidid noqotaan oo inaan ku siiyo adna waad ka baxsatay annagu waan ka baxso dhaqankii iyo moota hidihii soomaalida aan ilaalinaya
halkaa fursad baa kugu seegtee haye adna waad ka baxsatay Een, horta isba- ha isbarashada horta cabdixakiinow een, halkaas iyo aay- aan kusoo gabagabeynaya waan gartay marka halkaasaad kusoo gebagabaysay isbarate adiga iyo dhegeystayaasha iyo dadkii ninkaa beladu ka dhacday ee maxaan ku idhaahdaa intaasoo qaaradood iskaga kala gudbaya waxaa soo shaqeeyay hawla soo qabtay baa tahay eray baad laakiin ku celcelinaysay waxaan ahay nin kulul kulaylkaa maxaad ku dooratay dee mar haddaad bulshada isbarayso waxa weeyaan waa nin bele ka dhacday baana hebaad leedahay miya
kulaylku marka wuxuu ka dhigan yahay yani waa waa nin shidan macnaha waa kala kacsan yiraahdan mogta marka dhalinyarta xanuunsan Haa, waxa weeye hadaladii dambe dhalinyarada weeye oo nin shidan baana hebaad leedahay ha waa nin shidan ha
waa hagaag aan lagaa warhayo marka horeynu ugu socon doonaa bal jacburadii baynu geli doonaa Een, mar haddaad soo hadal qaado dee waxyaabaha dadka isku bartay ay ka mid tahay inaad tahay ninkaa beladu ka dhacday ilaa kim jong un la soo ciyaaray ee ay xididka noqon gaadheen Een, waxaa jirta jacbur aad iyadana aad ka hadasho tiraahdo een, kim jong un uge macnaha waxaa loo geynayaa Haa.
muxuu yahay Een, horta cabdixakiinow harga baa iga dhacay jircalankeeda markaas haye
kanilian cunay een, waxba waan saga garan waayey nin odayahaan ka aragna marka anoo anoo security soo yani diidku markaas yani daadinayo mafahanta waan gartay markaasuu yiri waxaa anaga naqaana kinini wax wax ka matara waxaa samaysaa een, inta firla dadkaasid oo markay biyaha kululaadaan oo oo uumigu kasoo baxayo mara haye inta iskala gurgudid markay yani oo dhiiga kulaalka ku gaaro dhiiga kaa yimaado kadib waa caafimaadaysaa is uumi buu ku yidhi Ha, haye arrintii waan sameeyey waxba waan isbedeli diiday Gow, hargebkii kaaba tegi waa haye markaasna waa markii oo kim jong un oo aad oo aad gantaamada u tijaabinay asagay taraana marka ay fariimaha kulay twitterka isu marinayeen waan gartay marka waxaa jir nimankaas oo maalin kasta iyo hebaa la rido iyo sheeko cudlaa isu haysa haye nimankaas waxaa mili kara bal horta xaggooda waxay yidhaha jira hadda har- hargabta aduu ninkaa iska miskiinka ha iska tahay guraal iska jooge
waxaad tihi ninkaanu maskiinka guri ceel iska joogaanaye nimanka awoodda waaweyn loo hargebkaa loo geeyo ha Haye.
nimankaas waxay sabab sheeko kulmi maalinka isku mashquulsada waxaa mili kara bahalka marka six yaroo geeraar ahan aan marka aan aan baho- aan hargabka xaggeeda kula xayiin wanga ayaad gow ka siisa tiris waxaan idhi hargab bay kululeeyo intaa koo fanaha iyo foodku waa xanuun haddii aan kidla qaatoon biyo aan kululaystoon kulligii isku ensho anaan qaato kaniina kolna waan bogsan waayo qandhabay karkarahoo kajib baan hawaaga waan garta oo qandhada ima dey mhm mis- miskiinkaa ku rumeeyo kelidaada qirayoo kismaxaa kalaynayo mid kariimkii iyo abuurtow hargabkaan i kabeeray karaambi oo kalaforniya joogiyo ninka kuuriya haysiya kiinjoon unka dulgaya tiri waxaa tiri ani xagga maalka ha lay dhaafiyo
halay dhaafeen nimankaas waxaa loo isku haysta halla xawla xaggooda ilaah iga xaliina erkaas weli waxaad nagala socotaana barnaamijkii cawayska washington ee v o a markanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaynaynu halkii kasii ambaqaadi doonaa waraysigii ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada canab ismaaciil jaamac oo ku magac dheer caran marwo waxayna qaybtan kaga hadli doontaa goorta loo bixiyey iyo weliba cidda u bixisay naanaysta marwo iyo weliba qaar ka mid a heesaha ay qaadoon haddayna hore uga sii gudubno een, eem, canab een, Ah.
dabcan marka la yidhaahdo canab ismaaciil jaamac waxaa kuu raacda naanays la yidhaha canab marwo Ah.
een, eh, magacaasi ama naanaystaasi ha goormay kuu baxday saasee lagugu bixiyey wallahi waxay ii baxday ingiriiska markaan igda bay ii baxday Hay.
naanaystaasi Een, waxaana ii bixiyey eh, saddex qof baa yidhi anaa kuu bixiya anaa kuu bixiya anaa kuu laakiin anigu waxaan maqlayay siciid ilka jiri abwaan la yidhahda Mhm, sii shaqa abukar ha Mhm, siciid baa ayaa maxaa garanaysaa he- ee, magacaasi ka soo baxay inamada kalena isma ogeyn inta kaleba laba laba abwaan oo kalena waxay igu yidhahdeen waan kuu bixinay marka waa marka markay Haye, ha markay maqleen eh, just wallahi wayna jeclaadeen marka adigu bay la waa- marka jeclaadeen.
waaba naanays laysku haysto qof kastaaba u leeyahay dee kolley anaa bixiyey dee kolley een, marwo gabadhina diidi maysa in loogu yeedho may Waa wallahi laba- dumar waa- horta dumar oo dumar oo dhan waxaa la yidhahdaa marwo oo ma garanaysaayey de waa marwo marwo waa waa hooyo hooyo walba waa marwo aad iyo aad ha hooyo walba waa marwo marka waa iyagumaa kula jeclaaday markay ku arkeen ha adiga ayay aad bay magacaas umahadsan yihiin waa waanan uga mahad celinayaa waayahay waayahay canab haddaynu hore ugu sii soconno een, eh, waxaynu ka soo hadalnay dabcan ah, een, eh, jiraynu ka hadalnay kii kale maxaan ku idhahdaa dhigiibuu ugu sitaa een, eh, hees kaloo iyadana waxaa jirta sabanada ka hadlaysa ama waqtiyada ha marka waa waayaha isbedbedelayuunba mise waa sabano kale taasina may wallahi heeskaana waxay sameeyey alfa abwaan reer bristol ah Een, isaga unbay la jeclaaday waan gartay ha marka iyaduna sabanaday ka hadlaysa iyo waayaha ha ha na waxay leedahay sabanada ragga kacay saamigan adiga u sitee waa n- gabadh ammaanaysa uun ma garanaysaaye dee dumarkii raggi ilaahay iskugu talagal isku isku marmaray dee rag iyo dumar unba ilaahay saa iskugu marmaray dee laba kala maarmee waxa weeyaan waa- laba kala maarmayo ha mid walba keegay ammaananaysaa box haa ha waa waa waa waa waa shee waa heestii odhanaysay isna ima daryeelo anna kama dambeeyo waa laygu dawgalay Ah. waa lagu dawgalay waa la isugu dawgalay Ya.
markaa Ah.
waayahay heestaasi sabanadana iyadana way dhegeysan doonaa dhegeysa abood
gabanadan raga nacay saamigaha adigow sito afinta laguma qaba mida kula simahoo ka sarreeye gabanadan raga nacay saamigaha adigow sito afinta laguma qaba mida kula simahoo ka sarreeye waxaad tahaysayoo samada iyo dhulkaba waada tiraadayo quruxdan
waaya haddaan nologu sii socdo een canabeen waxa weeyaan dee noloshaa markaynu ka hadlayno qoyska iyo waayahaasi kala duwan Mm.
een iyadana hees waxaa jirta erayadeeda ay ka mid yihiin haddaad kala tuurtay jacaylkii koraayay oo Mm.
aad kaba mooday ka leexo dhankeeda macnaha een macnaha waa qof tashaday miya oo waayaha ka wareegay heestaasi maxay ahayd aa waxa weeyaan un tas waa magar magaranaysa anu waan kuu wanaagsanahay oo de waan ku dooliye haddaad Hayo.
jirin amyada ka tag oo ka weeco dee a- anu wax- ana waxba noqon maayo weeyaan haye waa noolaanun waa iska heesa iska jacaylun alli waxay ku saabsanayd oo loogu talagalay qisad true story maaha
waan gartay marka waayaha noloshun baa loogu talagalay in laga hadlo waayaa noloshoon ha ha oo marka qiso qiso dhabo oo taariikhdeeda oo dhacday may ahayn mehayn waan gartay
Hadda aad la ag turtay jacaylkii koraayay, oo aad ka mahmudtay tuni ee hodankeeda. Hadda aad la ag turtay jacaylkii koraayay, oo aad ka mahmudtay tuni ee hodankeeda. Maxaa ku weyn baa
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo barnaamijkii cawayska washington